munaasabada shiidikowka dugsiga xanaanada owlaada degmada afgooye yaweyba ku qayb galay wasiirka wasaaradda walbarashada dowladda koonfur galbeed marowe wasaare cusmaan axmed agaasimaha guud ee wasaaradda mudane fadala macalin cabdulaahi oo wehelyayaankaanu ku mid ah baxda walbarashada degmadiyo maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo kan degmada afgooye weyba wasaaradda walbarashada dowladda koonfur galbeed iyo hirgeliiday dhismayaal cusub oo qayb ku nagadayeen mashruuca korlanka gaadow adeegyada walbarashada ee deegaanada koonfur galbeed walibana xarunta xanaanada owlaada degmada afgooye ee la shiidhikiye nagada doonte goob markaasiyta laka daryeelo owlaada saas oo kalena laka barbaaray oo maskaxdii weliba caafimaadshoo ankoreen guddoomiyaha walbarashada gobolka shabeellaha hoose cumar cali xasan iyo ku hadlay ujeedka shiidhikowka maanta waa maalin taariikh ah maalin ka duwan maalmaha kale maanta aadaan u faraxsanna haddaan nahay baxda waxbarashada gobolka shabeellada hoose khaasatan reer afgooye maanta waxay noogu dhigan tahay maalin ciidoo kale maanta waxaa nala joogo wasiiraddeena wasaaradda waxbarashada iyo agaasimaha guud oo safar taariikhay maanta meeshaan noogu imaaday maanta meeshaan waxaa u taagannahay in la dhagax dhigo xarumaha waxbarashada degmada afgooye haddii ahaaleed xanaanada waxbarashada ee ubadka soomaaliyeed loogu tala galay in wax lagu baro xanaanadaasoo ka dhigan markii ugu horreysay burbur kadib in xarun xanaano laga hirgeliyo degmada afgooye taasoo ah mid taariikhi ah aadaa ugu mahad celinaynaa tiimka soo shaqeeya ee ugu horeyso wasiiradda ugu horeyso runtii sidoo kale maanta munaasabadda meesha u joogna waxaa ka mid ah goobo kale oo iskuulaad iskuul kale oo primary school meeshaan lagu dhagax dhigay asna la rajeynaya in la dhiso iyo xarumo kale oo dhammaan
dhanka kale gudoomiyaha degmada afgooye suldaan cabdulaahi cusmaan hiraabe iyo dhanshay tilmaamay inay markaasi muhiima tahay in owlaada degmada afgooye iyo markaas helaan xarunto si dhow ballanqaadyadii markii ugu dambeeday ee degmada afgooye ku imaaday ee ka dhabaysay wasiir waa maadsan tahay laxjeclaha iyo kartida iyo inaan ka damqanaysid gobolka shabeellaha khaasatan degmada afgooye waa markii labaad ah imaaday
agaasimaha guud ee wasaaradda walbarashada dowladda koonfur galbeed fadal macalin cabdulaahi iyo weyba uuse sheegay inay wasaaradda ku goonto horumarinta walbarashada owlaada guud ahaan bulshadana waxaan ugu baaqaynaa in ay ka faa'iidaystaan kuna dhiirigeliyaan ubadkooda inay iskuullada aadaan iskuul in la dhiso keliya micno yeelan mayso haddii bulshadii iyo deegaankii aysan loo dhisan aysan ka faa'iidaysan mana aha waxyaabahan dhismahan hadda la samaynayo maanta ofishal ahaana idinku furaynaa maahane waxaa xuquuq idinku aad leedihiin idinku inaad daryeeshaan la rabo inaad ka warhaysaan la rabo ayna ay tahay mas-uuliyad wadareed waxaan bulshada afgooye aan mar kale ugu baaqaynaa in waxbarashadii loo dareero ankadambayntii wasiirka wasaaradda walbarashada dowladda koonfur galbeed marowe zaharaw cusmaan axmed iyo ku hadlay shiidikowka xaruntayo oo na sheegtay in dhismo xaruntayo muhiimadii inglata bulshada deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan dadka danyartee taas oo kaleniyo wasaaradda ku gohontaa in markaasayta la bileeri adeegyada walbarashada iyo xanaanada owlaada ee deegaanada koonfur galbeed maxamed waxaan ka faraxsanaa markii labaad oo afgooyankooya inay ata oo ardaydeyda ilmoogay kulli aan aragoo haayo ka faraxsana maantana waxaa lankoynay lamo iskool iskoolka xanaanadda ilmaha yaryarka lagasoo kubciyaa waxaan rajooyay ilmoo yaryariiska markii ayiin waxa la baro maskaxdood naqshad ika naqadaas dadka dhan siinsalaami horta waxaa hal hal masiinsho la qaado karo laakiin dhammaantiin salaamantiin waxaan siinla dardaarameeye in ilmoo markii yaryiin iskool la jeeyo maskaxdood wixii qabato markii weynaata dhan ka ka dhegsanaadaas marka sidaas darteed waxaan siin rajooyaya lamadan iskool inaas buuyitaan afgooye waxaa waaye degmada labaad ee koonfur galbeed ardaydeeda ugu badan tahay marka saas darteed waxaan rabnaa kii inaa haysatiin shaqada wanaagsan aa qabatiin qabta meeshiina hooshiina kasii wata maamulyaashiina degmada dadka dhan saa isku wada haysatiin aa isku wada jeceshihiin wax fiican oo la arkaayo waayo maalin walba khayr allah idin siiyo degmadiina ilaahay ammaan hadinkaga dhigo waa idinku faraxsanahay
wasaaradda walbarashada dowladda koonfur galbeed ee weyba ku gohnaa tayeynta kurangaadowka iyo bileerinta adeegyada walbarashada guud ahaan gobolada iyo degmooyinka deegaanada koonfur galbeed soomaaliya